waxaan la joognaa sumaya cabdiraxmaan maadow oo ah gabadha ugu horraysay natiijadii maalinkii khamiista aheyd la shaaciyey ee imtixaankii sannadkii lasoo dhaafay ay ardayda fasalkii afaraad qaateen ee k c s e da sumaya cabdiraxmaan maadow waxa ay noqotay ardayadii ugu horraysay ismaamulkan wajeer iyadoo heshay buundada ee mayna amaba dhibco gaaraya toddobaatan iyo sagaal oo ay ku hogaaminaysa dhammaan ardayda buundada iyada la haysato waxa ayna noqonaysaa markii ugu horraysay oo ismaamulka wajeer ay kaalinta ugu horraysa ee ka gasha gabar iyadoo markaasi buundo intaasi la ekeenta waxa ayna wax ka baranaysay dugsiga sare ee gabdhaha haragaal ee secondary school oo ku yaala tuulada haragaal ee deegaanka tarbaj sumaya waxaa dhinaceeda midigta iyo bidixda ka taagan waalidiinteeda oo juhdiga maanta heerkay ku soo gaartay soo geliyeen ugu horrayn inaynu waraysanno sumaya iyo dareenkeeda maadaama ay noqotay gabadhii ugu horraysay imtixaanka k c sda nambar n ka gashay ismaamulka wajeer magacayga oo sumee cabdiraxmaan maadow waxaan helay emayna anigoo ka akhrisanay hargaalgaal secondary school iskuulkeela hargaal village oon ku faraxsanyay makaskaas anaa u dadaalay aa waxaan u mahad celinaa ilahay kadib waalidiintaya mar badan isaacadeynay iyo macalimiintayda oo mar badan isaacadeynay zaa'id aan u faraxsanyay gabdhaha maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqaa gabdhaha inay zaa'id u dadaalaan wax walba dadaalay ku xoryihiin cabdiraxmaan maadow cabdille waa aabbaha dhalay sumaya waxa uuna dhankiisa inala wadaagay dareenkiisa ku aadan natiijada ay kaalinta koowaad ku heshay gabadhiisa waxaan ahay aabbihii sumaya cabdiraxmaan maadow sumaya waa gabadha ku guulaysatay ama heshay natiijada e minus oo maaragtay bundada ay tahay toddobaatan iyo sagaal una horraysay maaragtay countiga wajeer imtixaanaadka k c c results haddii aan nahnay maaragtay family sumaya cabdiraxmaan waxaan maaragtay aad baan u faraxsannahay oo horrayntii waxaan mahad u celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududay in maaragtay sumaya ay ku soo baxdo nambarka koowaad ama darajada ugu sarraysay countiga wajeer imtixaanaadka waxaa kaloo mahad u celinaa faamiliga oo ayay kale juhdi iyo dadaal badan geliyeen akhriskeedii markay foom one aheyd ilaa hadda marka ay foom four ay dhammaysay qaybta secondary-ga ilaa iyo primary hooso marka waxaan leeyahay ayay kale maaragtay aad bay u mahadsan yihiin dowrka ay ka qaateen akhriska sumaya macalimiintii wax soo bartay sumaya cabdiraxmaan iskuulka maad loo yaqaano hargaals gaal secondary school oo ku yaala degma baarlamaaneedka tarbaj waxaan leeyahay macalimiinta aad bay u mahadsan yihiin ugu dambayntii waxaan rabaa maaragtay inaan tahniyo u dira ardaday ku guulaysatay imtixaanaadka k c s e marka waxaan leeyahay maaragtay waa guul usoo hoyatay countiga wajeer usoo hoyatay maaragtay muslimiinta usoo hoyatay maaragtay degma baarlamaanki tarbaj iyo countiga wajeer jumla ahaan sagaalkii bishan ayay ahayd markii dowladda dalkani kenya ay soo fasaxday natiijadii imtixaankii k c c da ee sanadkii tagay ardayda ay guud ahaan dalkani kenya qaateen cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer